faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walboo maqalkayaga raadhiyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu door karoon wararka subaxnimo ee raadhiyaha cadaado qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caqabada cusub oo soo wajahay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliya madaxweynaha puntland oo dardaaran adag u jeediyey qorayaasha iyo ahlabuurada soomaaliyeed madaxweynaha puntland oo xalay kulan casho ah uga qaybgalay magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaasi ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom oo yeelanaya hoggaan cusub oo hogaamiyo ciidankaasi xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka subax ee radio cadaado iminkaasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa subaxnimo sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha toddobaad ee luuliyo sanadu waa laba kun sagaal iyo toban waxaan ahay saaxiibayaal jile jaamac jile waxaa soo saaraysta warka qayb ka qaatay cabdirashiid cali maxamed mar kale subax wanaagsan caqabado cusub ayaa waxa ay soo wajaheen qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada soomaaliya kuwa oo ka mid ah ergadii soo xushay xildhibaanada golaha shacabka iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedyada dalka ka jira odayaal dhaqameedyada soomaaliyeed ee qeyb ka ahaa ergooyinkii soo xulay baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa haatan waxa ay soo wajahayaan culaysyo kala duwan oo kaga imaanaya dhanka maamulada ay soo dhiseen baarlamaanadooda iyo sidoo kale xubnaha al-shabaab oo ugu hanjabaya inay dilaan xubnaha al-shabaab ayaa horey waxa ay ugu yeereen odayaal dhaqameedyadii ka mid ahaa ergadii soo xushay baarlamaanada maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana ah ay arrinkaasi ku noqotay caqabad hor leh iyo baqatin soo wajahday odayaal dhaqameedyada qeybta ka ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada kala duwan ee ka kale ee xildhibaanada kala duwan ee maamul goboleedyada qeybta ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya dhanka kale culayskan cusub ee soo wajahay odayaal dhaqameedyada qeybta ka ahaa ergadii soo xushay baarlamaanada ayaa waxaa ka mid ah culays kaga imaanaya dhanka maamulada waxaana qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay cadaadis saarayaan odayaal dhaqameedyada oo ka yeeran ama ka wacan goobaha ay ka taliyaan al-shabaab sida ay al-shabaab sheegeen looga cafiyo dembiyo ay horey uga galeen deegaanada al-shabaab madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu xalay kulan casho sharaf ah uga qayb galay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland kulankaasi waxaa soo abaabulay inta badan ah isku soo dubariday xubnaha golaha deegaanka oo qeyb weyn ka qaatay buugfeerka garowe ee sanadkan buugfeerka garowe oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa inta badan ka soo qayb galay abwaano qoraayaal iyo sidoo kale siyaasiyiin waxaana madaxweynuhu halkaasi ka jeediyey dardaaran adag oo uu kula dardaarmay dhammaan qoraayaasha abwaanada iyo sidoo kale halabuurada kala duwan ee soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada puntland waxa uu kula dardaarmay inay qeyb laxaadla ka qaataan samata bixinta iyo sidii ay afkaar ee sax ah u tusi lahaayeen jiilalka soo kacaya dayax waa uga mahadcelinayaa maaweeladeedii yarayd iyo runka taabashadii ay ka hadhashay ee runtii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maskaxdii bulshada soomaaliyeed oo maanta garowga ku kulansan inaan kulan la yeesho aad bay waxay ii tahay sharaf waxaana ka mahadcelinayaa ciddii fursaddaas noo samaysay oo runtii ahayd dadkii qabanqaabiyey bugfeerka dabcan dadka halka fadhiya dadka wax loo sheegi jiray maaha waa dadkii iyaga dadka wax u sheegi jiray waa hal abuurayaashii qoraayaashii dadkii ummadda hagi jiray waxaan keliya oon rabnay inaan idhaahno waad mahadsan tihiin ka soo qaybgalka waanan iiga mahadcelinaynaa dowrkii aad ka qaadateen inaad dadka soomaaliyeed aqoontooda wax ku biirisaan waxaan kaloo rabnaa inaan halka ee, runtii idin sii farno in weli baahidii dadkiinu inii qabeen inay taagan tahay iyadana inaan idiin sheegno waxaan runtii ii muuqanaysay buwaagta la qoro iyo dadka hadda habka ay wax u akhriyaan ama wax u fahmaan naftirkiisu wuxuu u baahan yahay in dhib dib loo eego waxaan rajaynayaa dabcan waayadan dambe facebook baa dadkii wuxuu u noqday macallin facebookana qoraalka dheer dadku ma akhriyaan waxay akhriyaan waxyaabo yaryaroo sometimes graphic lagu sameeyey ama dad hadlaya baa dadka hadda u noqday inay inay maaragtay daaragtigarayaan ama tawjiihiyaan waxaa laga yaabaa buugtiinna wax badan ku qoran yihiin oo fiican dadka akhrista inay koobnaadaan marka horta waxaan inugu baraarujinayaa bal habkaa fariimihiinna bulshada u gaarsiin lahaydeen iyadana ka dooda oo ka sheekaysta qodob muhiim u ah. haddii kale niman baryahan caanku ah facebooka waxay laga qaadanayaan dadka iyagaa maaragtay ee wax u sheegaya dhici karta waxa aad rabteen wax ka duwan inay noqdaan dabcan aalad kastoo timaad in laga faa'idaystay rabtaa marka waxaan rajaynayaa qoraayaasha buugga waa la akrin doonaa laakiin barnaamijyo koo kooban oo nuxurka buugga oo kooban iyo iyo waxyaabo dooda ku saabsan in ee lagu darsado qorshaha qof walba buuggiisa dadka uu ku gaarsiin karo Een, waxaan ku faraxsanahay in gabdhaha wax qora ay aada u soo kordhayaan sida halka laga sheegay Ee, runtii een, qoriddu waa hibo ilaahay uu bixiyo iyo mid la isku dayo oo runtii qofku uu jeclaado oo maaragtay een, meelahan oo kale markuu kasoo qayb galo ama bugfeerada uu kasoo qayb galo uu arko dad asaagiisa oo wax qoray inay qaado inuu inuu training u galo siduu inuu wax u qori lahaa ay dhacdo dadka noocaasa waa dadka inta badan qoraalka cilmiga ah oo aan u baahnayn feker badan ee wax ka qora ama tarjuma buwaagta cilmiga ah laakiin dadka ee, curiya afkaarta ee, waa inta badan waxay u badan yihiin hibo ilaahay uu siiyey Ee, runtiina ummadda soomaaliyeed waxay aada caan ugu ahaan jirtay hibada hal abuurka oo gabayada iyo guurowga iyo waxa la halmaala ee afka lagu soo ta- taraabta lagu tabiyo ayay caan ku ahaan jirtay marka dib loo eego gabayadooda mararka qaarkood casriyo fog waxyaabo ay tilmaamayaan baad la- markaad hadda dhegaysatid baad la yaabaysaa si kastaba hadalka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo sanadkii shanaad ee magaalada garowe lagu qabanayo buugfeerkan oo inta badan guud ahaan geyga soomaalida lagu qabto ciidamada mareykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxay yeesheen hoggaan cusubkaasi oo sanadaha soo socda hogaamin doona ciidankaasi genaraal tamos david ayaa waxa uu ka degay xilka taliska ciidamada mareykanka ee qaaradda afrika ee uu hogaaminayay muddo saddex sano ah sida ay shaacisay wasaaradda difaaca dalkaasi mareykanka jenaraal kanoo lixdan iyo lix jir ah ayaa waxa uu howlgalka ciidanka kusoo biiray sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii isagoona ka tirsanaa ciidankaasi ciidanka mariiniska ee dalkaasi wuxuuna xilka xilal kala duwan uu kasoo qabtay taliska militariga ee mareykanka isagoona qeyb weyn ka qaatay howlgallada militari ee xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka ciraaq marxuum saddam xuseen taliska ciidamada mareykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxa ay hogaanka taliska si rasmi ah ula wareegay jenaraal kale oo haatan maamuli doona ciidankaasi taliyahan cusub ayaa waxa uu horyaal taliyahan cusub ayaa waxaa horyaala caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyo daacish ee ku sugan gudaha soomaaliya waxauna sheegay inay xoojin doonaan dagaalka ee ka dhanka ah al-shabaab iyo daacish taliska cusub ee ciidanka africom waxa uu ka shanqariyey in duqeymo diyaaradeed oo keliya aan looga guuleysan karin howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana uu xoojin doono howlgallada dhanka lugta ah islamarkaana ay taageeri doonaan ciidamada kala duwan ee dagaalada kula jira al-shabaab inta badan geyga soomaalida waxaa duqeymo kala duwan ka fuliya ciidamada mareykanka ee loo yaqaano africom ee ka howlgala qaaradda afrika waxaana bartilmaameedkoodu yahay xubnaha al-shabaab iyo daacish oo ku sugan qeybo badan oo ka mid ah soomaaliya xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ku yeelanayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa lagu wadaa in maanta oo sabtiya ah ay yeeshaan kulankoodii caadiga ahaa xildhibaanada golaha sare ayaa lagu wargeliyey dhammaan inay ka soo qayb galaan islamarkaana ay soo xaadiraan xarunta golaha si ay uga qayb galaan kulanka xildhibaanada aqalka sare ajandayaasha muhiimka ah ee aqalka sare ee horyaala ee ay ka hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah sharciga qaadista ciidamada iyo hindisa sharciyeedka batroolka sidaa uu sheegay guddoonka aqalka sare ee dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ayaa horey waxay u meelmariyeen hindisa sharciyeed ay horey u soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan inta waxaa ku eeg warkii subax ee radio cadaado ood kala socoteen mawjada sideed sideed dhibic shan megaartis warka waxaa idiin soo saaray idilana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jile farsamada iyo soo saarista intaba waxaa qayb ka qaatay saaxiibadayda kale ah xasan axmed maxamed iyo cabdirashiid cali maxamed rashka tan iyo kulanti dambe saaxiib iyaala nabadgelyo